أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka room dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegtay in dowladda salibiyadda maraykanka ay si weyn u taageersan tahay qorshaha etoobiya ee badraadinta ganacsade soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayso dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas maamul goboleedka gaaliraaca ah ee puntland ayaa sheegay in kooxda eridada soomaaliya ay ku fashilantay dagaalka ay kula jirto mujaahidiinta wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa dowla diini ah u soo xirtay waxgaradka iyo samadoonnada beeshaas bartire kadib munaasabad ka dhacday degmada xagar ee wilaayadaas xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha askarta xabashada etoobiya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ka dhacay degmada qansax dheere ee wilaayada baay maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa olole nadaafadeed ee ka sameeyey degmadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijriguna ay tahay shanta bisha jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegtay in dowladda silibiyadda maraykanka ay si weyn u taageersan tahay qorshaha badraadinta ee etoobiya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare saraakiil sare oo ka tirsan taliska ciidanka dowladda silibiyadda maraykanka ee qaaradda afrika ayaa booqasho aan horey loo sii shaacin ku tagay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya wafdigan oo ka socday africom ayaa kulamo la qaatay abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya iyo jenaraal barhano juula oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidanka militariga xabashida itoobiya qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa lagu sheegay in kulan heerkiisu sareeyo ay la qaateen jenaraal dekvin anderson oo ka mid ah saraakiisha africom waxaana kulamada diiradda lagu saaray arrimaha ammaanka geeska afrika iyo loolanka mandiqadda kasoo cusboonaaday jenaraal barhano juula oo kulanka qayb ka ahaa ayaa isna sheegay in jenaraalada ameerikaanka ah ay u riyaaqeen damaca itoobiya ee ah in ay marinbiyood ka hesho baddacas wafdiga ameerikaanka ah ee aanu kulanka la qaadanay waxaan u gudbinay rabitaanka itoobiya ee ah inay hesho marinbadeed iyadoo loo marayo hab nabadeed iyo horumarin dhaqaale ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda difaaca xabashada itoobiya warka ayaa intaasi ku daraya in janaraalada ameerikaanka ah ay taageereen rabitaanka itoobiya ee ah in mar un gumadaha soo dhigato badaha geeska afrika socdaalka wafdigan ka tirsan ciidanka maraykanka ee itoobiya gaaray ayaa ku soo aadaya xilli asmara iyo adis ababa ay qarka u saaran yihiin inuu dhex maro dagaal lagu hoobto waad mahadsantahay cali yare ganacsade soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayso dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa ku waramaya in habeenkii xalay ah dalkaasi lagu dilay ruux soomaali ah dilkan ayaa si gaara waxa uga dhacay deegaan lagu magacaabo filibi oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada cape town burcadka koonfur afrikaanka ah ayaa wararku sheegaya inay ruuxan soomaaliga ah ku dhex dileen goobtiisa ganacsi iyagoo doonayay inay boobaan hantidiisa shakhsiga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray qaasim cabdi xasan oo wuxuuna ka mid ahaa ganacsada soomaaliyeed ee sannado ka hor dalkaasi u shaqo tegay booliiska koonfur afrika ayaa lasoo warinayaa in dhacdada kadib ay goobta soo gaareen balse baaritaanada ay sameeyeen aysan waxba ka soo bixin natiijo ah isla toddobaadkan gudihiisa ayay ahayd markii sidan oo kale isla deegaankaasi lagu dilay ganacsade soomaaliya oo lagu magacaabi jiray maxmuuda cabdi cismaan dilkan ayaa qayb ka noqonaya dilalka zaa'idka ah ee loo geysanayo soomaalida ka ganacsata dalkaasi maamul goboleedka gaalaraaca puntland ayaa sheegay in kooxda eridada soomaaliya ay ku fashilantay dagaalka ay kula jirto mujaahidiinta tafaasiisha warkani waxaa haya walaalka marwaan maxamed wasiirka warfaafinta puntland murtad ceydiye dirir oo ka hadlayay goob fagaaro ah ayaa sheegay in kooxda eridada ee axsan gurguurtay ay ku fashilantay dagaalka mujaahidiinta wuxuu sheegay in murtadkan in ka badan boqol kun oo askari oo isugu jira maleeshiyaad iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku guuldareysteen inay ka adkaadaan mujaahidiinta al-shabaaba sidoo kale murtadkan ayaa intaasi raaciyey in irdaha laga soo galo magaalada muqdisho ay fadhiyaan mujaahidiinta siddeetan kun oo askari oo soomaaliya baa diiwaan gashan laba iyo labaatan kun oo ajnabiya oo amisom ka diiwaan gashina waa joogaa ugu yaraan shan iyo toban kun ama labaatan kun oo kale oo aan amisom ka diiwaan gashanayn oo kenya iyo etoobiyana waa joogaan waa boqol iyo dheeraad xisaabta haddii la isku daro labada irdood ee xabanna al-shabaab baa fadhiya bal cilmigaa isqabadsiya adugu bal isqabadsiya
maamulka riddada ee puntland ayaa dhowr jeer oo horey sidan oo kale u sheegay in kooxda riddada ee axsan gurgurtay ay ku fasilantay la dagaalanka mujaahidiinta muddooyinkii lasoo dhaafay dhaliilaha iyo eedeymaha kooxda riddada ugu imaanayay maamul goboleedyada ka soo horjeeda ayaa sii kordhayey kuwaas oo khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo mahadsanid marwaan wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa dowladdiini ah u soo xirtay waxgaradka iyo samadoonnada beesha bartire kadib munaasabad ka dhacday degmada xagar ee wilaayadaasi cabdiwahab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkani ku tuntuunsanaya dowradan socotay muddada saddexda bilood ah ee loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee sacad ibnu mucaad radiallahu canhu shicaarna looga dhigay ilaa tansuruuhu faqad nasarahullah ayay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose usoo xirtay beesha bartire ee degta wilaayada xafladii gabagabada dowradan loo soo xiray odayaasha dhaqanka beesha bartire waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira mas-uuliyiinta wilaayada gobolka midka maamulka degmada culimo salaadiinta labada gobol ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay maamulihii dowrada isagoo goobta ka sheegay duruustii ay qaadanayeen odayaasha dhaqanka beesha bartire muddadii saddexda bilood ahayd ee dowrada ay ku xaraysnaayeen ugu horeyn dowladdan waxay furantay kowda rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri cadadka oo dowladdaas wax ka baranaysi waa toddobaatan qofood waxay ku qaateen dadku waxay ahaayeen dad ibtidaa'i ah iyo dad waxay u bilaaban yihiin waxay qaateen kow alqur'aanu alkariim min faatixa ilaa suurat اljin waxay qaateen tafsiir min faatixa ilaa suurat اlcam waxay kaloo qaateen attasiixu اlqur'aan qur'aanka oo la iska saxo waxay qaateen fanu lcaqiida waxay ka qaateen ilaa saddex kutub kow asaasiyaat اddiin labo alwaajibaat saddex
qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo xafladan ka soo qayb galay ayaa iyaguna munaasabadda ka jeediyey kelimaadkii ku habboonaa
awalan ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala maantana soo gaarsiiyey dowladii sacad ibnu mucaad oo bilowgeedii ilaa muxuu ahaa gabagabadeedii maantana aan joogno xafladdeedii ilaahay baa ku mahad subxaanahu wa tacaala allihii intaa na soo gaarsiiyey dabcan dowraha dee wixii lagu baranahay waa sharci iyo diinta ilaahay baa lagu bartay culuumu shariica kala gedisan muddadaa halkaa la joogay
qabaa'isha maanta bariga afrika degan ee qabiilooyinka mid ka mida un baa tihiin beesha bartire ilaahay haydin barakeeyo juhdiga iyo dadaalka aad bixiseen ilaahayna jalla wacala waxaan warsanaynaa inuu idinka dhigo raggii aws iyo khasraj kuwa ku dayda inuu ilaahay idinka dhigo intaasi kadib ugaaska guud ee beesha bartire ugaas aadan maxamed axmed buuti ayaa isaguna munaasabadda kelimad mahadcelin u badnayd ka jeediyey waxaa kaloon u mahadcelinaynaa ragga wafuudda e oo noo imaaday nuqubada jubbada hoose iyo muxuu ahay culummada ugaasyada inta noo imaadiyo waftiga ahaan u mahad celinaynaa mahad aan bilowga dhammaadlayn ilaahay safarkoodii ajar iyo xasanaad ha ka siiyo miisaankooda aqarana allah ha ugu daro camalkoodana ikhlaas allah ka dhiga safar ay noo soo galeen wakhti dhiiri ah oo doobaha ay safar noo soo galeen salaadiintii xafladda gebagabada dowladii wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose usoo xiraysay beesha bartire lagu soo maamuusay waxaa ka mid ahaa suldaanka beesha harti suldaan maslax cali maxamed aayadda marka ee hadda shacaarka laga dhigo waa aayad weyn marka waxaan leeyahay beesha bartire nuqabadeeda ee ku jirtay maxaan ku idhahdaa dowladda saddexda bilood soo dhaban adeegtay u dulqaadatay juhdi badan ku bixisay nuqabadaasoo gaaraya toddobaatan waxaa weeyaan waa nuqabo maasha allah maxaan ku idhaahdaa maanta bandhigooda oo annaga aan aragnay bandhig aad u cajiib ah aayadaha qur-aanka iyo axdiista iyo maxaan ku idhahdaa adkaaraad dhan walbaba ka dhisnaa waxaan leeyahay dadaalkiinna aad bixiseen juhdi badan aad ku bixiseen dadaal badan ayaad bixiseen dadaalkiinna labalaaba gaarsiiya cid walbaad mas-uula ka tihiin waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis oo xafladda goobjoog ka ahaa ayaa isagana munaasabadda ka jeediyey kelimaddii uu ku lahaa waxaad dareemaysaan walaalayaal maanta ee muhiim ah dadka muslimiintuna muhiim u ah oo meel kastana ah arrintan ku yar tahay markii la fiiriyo dhaqan oo muslimiin bulsho mujtamac ah oo odayaal u ah ama hogaaminaayo ama nabadoon u ah ama ugaas u ah ama waxgarad u ah ama uqalo u ah oo maanta kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaan u dabaqaayo oo sidaan u fasiraayo oo sidaan waxaa weeyaan bannaanka u keenayo oo sidaan maanta goobyada iyo ashcaarta saan u muujinayo oo khayrada maanta muuqato waxaa weeyaan ka muuqato soo muujinayo dadkaas waxay mudan yihiin dad lagu daydo dowradan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee u soo xirtay waxgaradka iyo samadoonnada beesha bartire waxaa ka qayb qaatay toddobaatan oday dhaqameed kuwaas oo badankood ka yimid deegaanada hoos yimaada degmada xagar ee beeshu ay sida weyn u degto waad mahadsantahay walaalka bukhaari xog dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha askarta caabishada etoobiya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ka dhacay degmada qasax dheere ee wilaayada baay waxaa tafaasiil dheeraadaha laga helayaa howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuleen degmada qansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay qaraxa waxaa si gaara loola beegsaday askarta habishada etoobiya waxaana qaraxaasi ku baktay saddex askari oo etoobiyaan ah halka uu ku dhaawacmay askari kale oo dhaawiciisu aad u liito sidoo lasoo wariyey maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa olole nadaafadeed ka fuleeya degmadaasi cabdiqaadir maxamed rabaani ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey waxaa la rabaa nadaafadda in lagu dadaalo khaasatan meesha aan joogna hadda waa kawaanka macnaha anakii wilaayada macnaha heshiis baan galnay geel caafimaad baan macnaha nagala amray inaan ku shaqayno oon keenno waa diyaarana insha allah nadaafaddana meesha waa insha allah boqolkiiba boqol waxaan jecelnahay macnaha shay nadiifa in ummadda ka gadanno annagana doorkeen waa qaadanaa nadaafadda xaggeeda ah dhinaca maaragtay khudaarta dhinaca hilibka intaas maaragta waa nadiifinaa waa qurxinaa waa hagaajinaa kaale aragaan ka dhignaa ku dadaalnaa insha allah kawaanka waa naftaynaa waa qurxinaa qashinka waan dheeraynaa insha allah degmada buqa qable oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa ka dhacay ololo nadaafadeedkii ugu ballaarnaa sanadkan kaas oo ay si wadajir ah u fuliyeen maamulka degmada bulshada deegaanka dhallinyarada iyo haweenka xaafadaha ololaha nadaafadeed ayaa waxa uu ku wajahnaa nadiifinta waddooyinka waaweyn waxaa laga sifeeyey qashinkii iyo waxyaabihii kale ee keenayay nadaafad xumida meelo badan ayaa laga qaaday boor iyo burburkii laysi magaalada ee u yeelato muuqaal nadiif ah maamulka degmada ayaa ganacsatada ku dhiirigeliyey in ay si joogto ah u ilaaliyaan nadaafadda goobahooda ganacsiga waxaa la hubiyey meelo badan oo lagu iibiyo cuntooyinka si loo xaqiijiyo nadaafad darridu inay dhalin karto cudurro ololaha nadaafadeed oo ay ka wada qayb qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa ka mid ahaa dhallinyarada haweenka iyo odayaasha waxgaradka degmada buqa qable iyo bahda caafimaadka ee degmada ayaa si weyn u boogaadiyey ololaha nadaafadeed ee maamulka islaamiga ee degmada buqa qable uu ka sameeyey gudaha iyo duleedka magaalada degmada buqa qable qubuuraha oo xurmo leh oo aan hore ugu ciyaarnay oo ayadoo la xeriyo ma aragtay oo lagu wareejiyey dib qashin qub u noqday ayaa waxaan ka qabannay shaqo ilaahay uunuu garab galay oo nadaafadeed oo maxaan ku idhaahdaa lagu nadiifiyey iska dhaaf maxaan ku idhahdaa qabuurahe magaaladayna dhanaa waxaan leeyahay nadaafadda guud ha lagu dadaalo gaar ahaan qof walba waxaa xil ka saaran agagaarkiisa iyo wejigiisa iyo gurigaas ku nool yahay caafimaadka wuxuu ka bilowdaa qofka laftiisa wuu ka bilowdaa waa soo dhowaynaynaa degmada dadaalka ay samaysay hadday tahay nadaafadda guud hadday tahay gaar ahaan qabuurihii muslimiinta ay ku duugnaayeen hadda ugu dambeeyeen nadaafaddii ay ka sameeyeen waa soo dhoweynaynaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa xisbada alamru bilmacruuf wannahy calmunkar maktabkaas asigana ka qayb qaatay dad gaar u sameeyey dadweynaha haddayna laga wada qayb qaadanin nadaafadda oo cid gaar laga sugo nadaafadda waxay noqonaysaa naaqus dadka labaanu kala qaadayayo ummadda hadda nool oo u baahan nadaafadda iyo dadka dhintay oo qabuurahooda lagu shugaya wasaqda waxay bakti oo xoolaha ka dhinta la geynaya ilaahay ummadda ha ugu baqaan qofka dhintay xuquuqda wuxuu leeyahay ninka oo nool xaqiisoo kale uu leeyahay qabri laguma fadhiisan karo laguma kursocon karo wasaq lagu tuura iska dhidaayo roobabka waa yaraayeen waad ogtihiin cudurro oo hargab u badyahayn way socdaan haddaan marka nadaafadda lagu dadaalin marka waxaan codsanaynaa nin kastow gurigaada ee guryaha meelaha iska galaan jididka u dhexeeyo suuqyada madaarista masaajidda ceelasha la cabaaya intaba in nadaafadda lagu dadaalo magaaladan nadaafadeeda oo guud dadkii isku xil saaray oo juhdigan bixay oo bulacdii wasaqday kala dagaalamay si gaar isku xil saaray waa mahadsan yihiin annagana odayaashii aan nahay waa ugu ducaynaynaa wasaq meel markay taal waa arki kartiin wax walbaa ka dhasha bakteriya ka dhalata cudurro fara badanaa ka dhasha ee waxaasaa lala dagaalamay ee waxaad dareemi kartaa marka ina oo loo gudbay marxaladihii hore aan soo dhaafnay oo saasaan dowlad islaami aan dareemayna ilaahay nootaam yeelaan leenahay walaayada oo khaasatan waaliga muxaafadada oo si gaar magaaladan intaas joogo oo juhdi ku bixi inaa waxyaabaha u baahan tahay astafa tirana waa mahadsan yahay annaka oo odayaasha afkooda ku hadlaynana waa soo dhoweynaynaa wixii qabateenna waa ku mahadsan tihiin wixii nii dhimanna dhammaystira nadaafadii meesha ka dhacday aad iyo aadaan usoo dhoweynaynaa magaaladayna ma aragtay nadaafadeeda waa ku dadaalnay haddana intii ku dadaashay oo shaqadan wax ka qabatay oo walaayada leh waa mahadsan yihiin annagana hadda ganacsi ahaan ma aragtay maalin walba waxaas nadaafadaas waxbaa ka qabanay oo wadadan u yeelnay oo ka shaqeeya oo lacag aan ku bixinaa haddii bel walba ay noqoto nimaa mishaar ku qaato haddii ilaah yidhaahdo inta hadda la qabtina aad iyo aadaan ma aragtay aan usoo dhoweynay maamulka islaamiga ee degmada bog aqable ayaa muddooyinkii u dambeeyey degmada iyo deegaanada hoostaga ka waday wacyigelin ku aadan in qof walba uu xil iska saaro nadaafadda naftiisa gurigiisa iyo deegaankiisa si loo helo bulsho caafimaad qabta kana nabadgashay waxyaabaha uskogga iyo huubada ee aafooyinka cudurradaya wata cabdulqaadir maxamed idaacadda islaamiga alendalus degmada bog aqable wilaayada islaamiga hiiraan
waad mahadsantahay walaalka rabaani walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu